diyaaradii ugu horreysay ee siday qayb ka mid ah ciidamada soomaaliya ee lagu tababaray dalka eritrea ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho diyaaradan ayaa la sheegay inay qaybtii ugu horreysay kasoo qaaday waddanka eritrea waana dulumaadkii ugu horreeyey ee dulmaadyo xidhiir ah oo soo daabulaya ciidanka soomaaliyeed ee tababarka ugu dhammaaday waddanka eritrea ciidanka soomaaliya ee lagu tababaray eritrea ayaa la sheegay in tiro ahaan dhan yihiin shan kun oo askari soo noqoshadooda ayaa imaanaysa xilli ay dowladda soomaaliya dagaal baan kula jirto kooxda al-shabaab haddaba soo noqoshada ciidanka ayaa haaruun macruuf ka waraystay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur
bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacd haaruun macruufa horta waa mahadsan tahay sidaad la socoto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed muddo laba jeer ayuu dalka elitria ku laabtay si uu maaragta ballanqaadkiisa ahaa wiilasha soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka elitria inay maaragta dalka ay kusoo laabtaan waajibaadkii qaran oo loosoo tababarayna ay maaragta gutaan ilaahay fadigiisa qeybtii ugu horeysay maanta ayay maaragta dalka dib ugu soo laabteen maalmaha soo socda oo maaragta aanan fogeyn dhammaantoodan way soo dhammaystirmi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo dadka soomaaliyeed iyo guud ahaan sida ay maaragta dareenkooda iyo shucuurtoodii maaragta uu yahay oo ah in ciidankii soomaaliyeed oo muddada maqlaa dalku kusoo laabtay muhiimad gaar ah ayay annagana ka xukuumad ahaan noo leedahay dhinaca kale annaga ka wasaarad ahaan muhiimad gaar ah kale ayay noo sii leedahay oo waxaa lagu jiraa dagaal ayaa waxaan kula jirnaa khawaarij haddii ilaahay yidhaahdo waxay dhiig cusub u yihiin howlgallada iyo maaragta ahmiyadda ay noo leedahay howlgallada guud ee aan dalka uga cirib tirayno khawaarijta marka waa guul usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed waana guul usoo hoyatay guud ahaan wasaaradda gaashaandhigga ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay ciidamadaas waktigan baahida gaarkaa loo qaba ay yimaadaan waa gartay bal waxaad ka warantaa ciidankan qaybtii ugu horreysa timid iyo sida loo soo dhoweeyey iyo iyo muuqaalkooda
ciidanku aad ay u fiican yihiin moralkoodana aad ugu fiican yahay iyagana aad ay u faraxsan yihiin si qurux badana loo soo dhoweeyey waana la soo galbiyey xarooyinkii loogu talagalay ayayna maaragta ku sugan yihiin waa gartay marka qorshuhu muxuu yahay qaybaha ku xiga iyo maalintii inta la keenayay iyo muddada lagu soo dhamaystirayo
ma rabo intaa faahfaahin ka bixiyo laakiin maalmo kooban gudaheeda haddii ilaa yidhaahdo ciidankaas iyagoo dhamaystiran ayay joogi doonaan waa gartay waad ka hadashay xilligan howlgallada aad ku jirtaan ciidamadani ma hore bay howlgal ka gelayaan mise muddo ayay soo kabanayaan
haarunow taas waa faahfaahin hoose ma rabo inaan galo oo qorshaha iyo jadwalka saraakiisha ciidanka xoog dalka soomaaliyeed uga diyaarsan inay ay dadkan soomaaliyeed oo ciidankan soomaaliyeed oo muddada maqnaa iyo sida ay maaragta ay u shaqogelayaan iyo qorshahoodii hoose inaan galo ma rabo laakiin dowladdu guud ahaan xukuumad ahaan anaga qorsheen waxa waaye ciidankaas inay ka qayb qaataan dagaalada maalinta iyo goobta iyo siday uga qayb qaadanayaan waa shaqo farsam waayo laba su-aalood baa i dhiman ta hore diyaaradda ugu horreysa ciidan intee leeg bay sidee ma rabo tiro inaan sheego horena waa kugu sheegay tirooyinka iyo diyaaradaha iyo lambarka saaran ma rabo inaan ka faalo waaya su-aashay ugu dambaysa waalidiin fara badan ba aada u sugayay inay ciidankani soo laabtaan bal waxaad waxyar ka warantaa haddii aad xiriir la samayseen sida ay u arkaan iyo wada shaqaynta idinka dhexayso
waalidiinta soomaaliyeed waa tuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed u arkay si bersonal ahna uu la kulmay haddana marka ay yimaadaan waxay la xiriiri doonaan dhammaantooda waalidiintoodii waalidiintana dee waa taqaanaayo dee waalid wiilkiisii maaragta ama gabadhiisii in guddaha ka maqnayd waxaan rajaynayaa inay maaragtaay ay farxad weyn iyo reenreen u tahay waalidiintu dhammaantooda waa faraxsan yihiin marka ay wiilashoodii oo maaragta muddada maqnaa ay arkaanna waxaan rajaynayaa in shucuurtooda wax weyn ay iska bedeli doonto laakiin waxaa farxadda weyna in waajibaadkii loosoo tababaray ay maaragta in muddo ah ay sugayeen laftirkooda inay maaragta ay u yimaadaan oo ay ka qayb qaataan marka waalidiintu guud ahaan reenreen iyo farxad ayay kusoo dhaweynayaan ilmahoodii haddii ilaaha yidhaahdona si dhow ayay maaragta u wada xiriiri doonaan kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur wasiirka gaashaandhigga soomaaliya waraysigaasi wuxuu siiyey haaruun macruuf